waa tahay habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrafoonka waa kan cabdulcasiis xuseen cismaan oo nala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kaliya barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti iigu ah maryan cariif qaasim oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya islamarkaana madax u ah guddiga baarlamaanka ee dastuurka maryan oo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaan wax ka weydiinayaa hawsha dib oogista dastuurka soomaaliya iyo weliba qodobada ka tirsan dastuurka ee ilaa haatan weli muranku ka taagan maryan ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a waa mahadsantaha waa dhawax waa tahay maryanay sidaan la soconno dastuurka soomaaliya ee qabiyada ah waxaa la ansixiyey muddo haatan laba sannadood ay ka soo wareegatay dhowaanna waxaa la magacaabay guddiga madaxa bannaan ee dib oogista dastuurka soomaaliya adigu waxaad madax u tahay guddiga baarlamaanka ee dastuurka bal waxaad marka hore ku bilowdaa ilaa iminka maxaa idiin suuro galay hadday noqoto dhinaca dastuurka dib oegistiisii iyo hawsha ku saabsan dhamaystirkiisiiba
marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan inaan ummadda soomaaliyed horta baaqi yar u guddiyaan jeclaan lahaa salaamana kadibna waxaan rabaa inaan ugu baaqo ummadda soomaaliyeed ugu duceeyo weliba in ilaahay siiyo nabad midnimo wada noolaashale kalgacal walaaltinimo iyo inay gaaraan isfahan isdixgelin iyo wada tashi ku salaysan niyadsan iyo daacadnimo marka labaad waxaan jeclahay inaan ummadda soomaaliya haddana baaq u jeediyo oo ah dastuurka maanta laga hadlaayo annagu haddaan soomaali nahay anigu naftateyda ku jiri jiray waxaan udheysan jiray waxay dawladdu iyada leedahay laakiin markaan hadda dhulalkaan imid oo weliba maraykan aan imid kadib aada waxaan u fahmay dastuurku in uu yahay wax shacabku leeyihiin dawladdu inay tahay wax shacabka soo doortay dastuurkana iyagaale dawladday soo doortaanna waxay usoo doorteen inay u adeegto marka soomaalidu inay arrintaas sidaas u gartaan ayaan jeclaan lahaa waxaan rabaa inaan kuu sheego guddigan hadda annaga keynaa wuxuu jiraa hal sano iyo bar ayaan jirnaa hore nala kama magacaabin waxaa la nala magacaabay lix bilood markii baarlamaanku jiray kadibna hawshayni waxaan dareenay inay naga maqan tahay lugti labaad maxaa yeelay guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka ayaana la yidhaahdaa shaqadayna ugu weyn waxa waaye baarlamaanka inaan ka gadno qodobada dastuurka oo lasoo gudbiyo baarlamaanka keeno la keeno inaan baarlamaanka ka gadno marka horena kala soo shaqeyno ciddi ka shaqeynaysa marka waxaan naga maqnaayay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka oo aan la sameynina naga maqnaa guddigaas hadda waxaa la magacaabay keliya bisha juun oo sanadkan labaiyo toban laba kun iyo afar iyo tobanki guddigaasaa naga maqnaay guddigaasaa marka waxaa dhacay inaan sugitaankiisii iyo kadaba shaqeyntiisii iyo sidii loo magacaabi lahaa iyo waxaas inay dib noo dhigeen dib u dhigana waxaa keenay dastuurka laftirkiisa khaladaadka ku jira oo khilaafaadkii dawladda iyo waxaas ummadda ka dhex dhexay xukuumadda iyo madaxweynaha ka dhex dhacay ayaa isagana aada dib noogu dhigay waxaan marka leeyahay wax badan oo aan qaba lahayn ma qabanin laakiin wax badanna waa qabanoon hadda halkaan ka sheegi doono waa tahay marka maryan waxaad tidhi dadku in ay dareemaan inay dastuurka leeyihiin dareenkaas intaanu iman marka hore waa inay timaadaa in dadka dastuurkii ay fahmaan oo sharaxaad badan ay timaado marka ma kula tahay in la sameeyey dhammaan wixii loo baahnaa ee dastuurkan qabyadaa dadka lagu fahansiin lahaa horta dastuurkan qabyadaa waxaa ka horreeyay muddo sideed sana ah ayaa dastuurka laftirkiisa qabyadaa laga shaqeynayo oo intaas laysku dayayo dadka soomaaliyeed in loo fasiro in loo macneeyo in la tuso inay dastuurka leeyihiin laakiin waxaa weli muuqata dadku inaysan fahamsanayn waxa dastuurkan ku dhigan inay tahay heshiiskii bulsho oo bulshada soomaaliyeed ka imaalaha oo cadaynahay siday soomaali u wada dhaqmi laheed ama wada joogi laheed ama dawlad u wada noqo laheed weli waxaan isleeyahay si fiican looma dhacsiinin marka shaqada ugu weyn oo noo taalla ma aha dastuur sameyn ma aha dib u eegis ma aha shaqada ugu weyn oo labada guddi u taalla waxa waaye dadka soomaaliyeed iyo dastuurka inay islahayansiiyaan oo ay tusiyaan dastuurkan inay iyaga leeyihiin waa tahay laakiin iminka laba sannadood way ka soo wareegtay mati waktigii dastuurkan qabyadaa la ansixiyey haatanna waxaa la qorsheynaya labada kun iyo shan iyo tobanka sanadka soo socda in afti loo qaado marka haddii waktigaasi labada sanaa aan hawshaasi weli lagu gudagelin sidee u suura gelaysaa in intaasi lagu dhameeyo hawsha dib u eegista hoose dib u eegista labay u kala qaybsan tahay qayb waa qodobada dib dib loo eegayo ama waxyaabaha khilaafaadka dastuurkao dhan khilaaf kama taagna mas'alada khilaaf iyo qaar ay ku jiraan qaarna sidooda dadka soomaali maba diidanana marka kuwa khilaafka ku jira in laga shaqeeyo lagala tashado dadka soomaaliyeed lagala tashado oo marka horeetana loo macneeyo waxa laga hadlayo waxay yihiin marka dambena taladooda la weydiiyo la yidhaha sidee idinla tahay dadka la dhegeysta laftirkooda lana fahamsiiyo lana dhegeysto marka shaqadaas waxaan jecelnaha haddii an la yidhaahdo sanadkan hadda noo harsan oo laga shaqeynayo annaga iyo guddiga kale labadadeda inaan isqaybino oo aan dadka soomaaliyeed la hadalno kuwa dalka joogana aada ula hadalno kuwa dibadda joogana la la qaybsano waxay talooyin ayna siinayaan waa tahay dastuurka weli dadka looma soo bandhigin oo afti lagama qaadin inta qabyada ee iminka la ansixiyey labada sano ka hor weli wuxuu waxa uun dhaqangelintiisu ay tahay inay ka bilaabaan hay-adaha dowladda laakiin waxaad moodaa qodobo gaar ah oo dastuurkan qabyadaa ku jira oo ay ahayd iyagu inay fuliyaan inaan la fulin sida matalan weli waxaa muran ka taagan yahay arrintan ku saabsan awoodda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo mararka qaarkood taasi muran badan dhalisa ooba keentay in xitaa khilaaf u dhacay sanadkii hore maxaa marka arrintaasi ay ay ay u hiirgeli la'dahay oo loo kala caddayn laayay
horta dastuurka xataa haddaan anagu hadda caddeyno oo aan dhahno sidaas iyo sidaas maaha ama sidaas ha laga dhigo haddii xataa annaga guddi ahaan aan dhahno anagii guddiga kale waxba ma tarayso maxaa yeelay guddi waxaa la rabaa waxaan soomaalina in la dhacsiiyo ogolaato baarlamaankana in laga gudbiyaa la rabaa intaan afti dadweyne loo gudbi marka mas-alooyinka khilaafiga ah oo agga wareerka ka taagan yahay waa uun lix mas lix lix ma mas-alaan kusoo koobi karaa waxa waaye federaaleynta dalka federaaleynta dalka waxay kamid tahay mas-alooyinka khilaafku ka taagan yahay dadka xoogooda maaha federaaleynta waxay diidan yihiin laakiin waa sida loo kala qeexaayo federaalka qeyb meeqo qeyb ma lix qeyb ma shan qeyb ma toddoba qeyb sidee gobolada laysu raacinayaa ma lix gobolaa israacaysa ma saddexaa israacaysa ma labaa israacaysa waxaasi waa waa tan koowaad waaye tan labaad waa kalaqiixidda awoodaha madax madaxda dalka oo ay ugu xoog badan tahay madaxweynaha iyo iyo prime ministerka arrintaas iyada ah soomaali ayagay ka go-daa haddii ay ka dhigayso madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen keliya hadday ka dhiganayso oo awoodda mas-uulinta xataa madaxweynaha la siinayo soomaali bay ka go-daa haddii kaleetana in prime minister xoogla la sameeyo madaxweyne maxay ahayd markaas ceremonial la sameeyo oo oo asagu yacni figar keliya ah in la sameeyo labadaas arrimood soomaali ay ka go-daa waxyaabaha in laga doodo ay tahay waa hadda in laga hadla ama in laga shaqeeyo ay tahay arrinta saddexaad waa jinsiyadda soomaaliya ma waxaa soomaali ah qof kasta oo hooyadiis iyo aabihiis ay soomaali yihiin miyaa soomaali ah meeshuu raba adduunka ha ka joogay mase waxaa soomaali ah qofka aabihiis iyo hooyadiis soomaalida yihiin laakiin xuduudaha dalka soomaaliyeed jooga iyaa ayaa jinsiyaddana arrintaas in laga dooday iyadana ubaahanta go-aan laga gaaro waxaa iyadana u baahan in go-aan laga gaaro khayraadka dalka qaybsigooda khayraadka gobol kasta khayraad haddii laga helo ama wuxuu khayraad haysta maasaa iskale dowlad goboleed kasta magadaa iskale kan shanaad waxa waaye awoodda dowladda dhexe iyo dowladaha dowlad goboleedyada iyadana in la kala qeexo oo maxay dowladda dhexe awood uleedahay maxayse dowlada dowlad goboleedyadu ay gaar u leeyihiin ayaana si fiican in loo kala caddeeyo waaye tan lixaadna waa arrinta caasimadda caasimadda maxay noqonaysaa mataqaanaa maqaamkeedu muxuu noqonayaa sharci gooniyaha loo suubiya ayaa ku taalla maxay aheeday dastuurka sharcigaas muxuu noqonaya lixdaas arrimood waayo arrimaha dooda ka taagan tahay haddii hadda anaga gudagalnana lixda arrimoodan uga hormari doono oo aan ka shaqey doono waa haddii aan la yidhahdo marka iyaad la tashanaysaan lixdan arrimood in la kala caddeeyo kolley waxay u baahnaanayaan talooyin badan in laysku darsado ma labadiinan guddoon baa u madax bannaanaanaya oo intaad isla eegtaan qol isku xidhaan aad falanqaysaan baad natiijo soo gudbinaysaan mise bulshadaba waad usoo bandhigaysaan si iyaguna inbut iyo dee go-aanno ugu lahaadaan iyo fikir shaqadayna laba qaybood ay u kala qaybsan tahay qayb annagaa leh oo waa qeybta ka shaqaynta gacan kuhaynta aheyd laakiin qeybta go-aan gaarista iyo diskuur samaynta shacabka iskale waxaan la hadli doonaa shacabka soomaaliyeed oo weliba kan gudaha joogaan aada ula hadli doonaa wakti badan ku bixi doonaa waxaan usoo dirsan doonaa wufuud dibadda ayaan wufuud usoo dirsan doonaa oo soomaalida dibadda joogta ayaan ayagana tala weydin u samayn doonaa haddii ala yidhaahdo waxaan samayn doonaa baarlamaanka laftirkiisa la keeni doonaa wax alla iyo wixii aan isdhahno arrintan saan miyaan ka dhignaa mase siyaan baarlamaankaa hor keeni doonaa markaasaa baarlamaanku ka doodi doonaan doodahaas ayaad ka qaybgeli doontaan baarlamaankuna bacdamaa ay yihiin shacabka wakiilkiisa ay yihiin iyaguna shacbiyada ay ka kala yimaadeen iyo gobolada ay ka kala yimaadeen ay dhegeysan doonaan markaasay iyaguna go-aama ka gaari doonaan waxaan kala tashan doonaa dowlad goboleedyada ayaan kala tashan doonaa kuwa dhismaaya iyo kuwa dhisan intaba maxay idinlabtaa laga dhihi doonaa arrimahan kulli waa waa la isweydiinayaa wax lagu heshiis yaha la rabaa in la suudastuur markii la dastuur markii la yidhaha shacbigaa iskale shacbigu waa inuu ku heshiis yaha wax la sameynaa adigu markaa lixdan qodobaad iminka tilmaanteed aaminsan tahay inay yihiin kuwa xasaasi ah oo khilaafka badan iyo muranka badan uu ka jiro sideed u kala hormarin lahayd matalan aniga waxay ila tahay horta federaal inaga ma naqaano federaalka wax lagu dhio aysan soomaalidu garanaynin marka waxay ila tahay arrinta federaalka in lagu hormariyo marka hore iyada laga shaqeeyo anaguna fahamno dadka baarlamaanka inta ku jirta iyo guddiyada laftirkooda si fiican u fahmaan federaalka soomaaliya federaal uma awood qeybsi moogtaa federaal waa devolution waxa afka gaala lagu yidhahdo ama disintermization waayo waxa waxa lagu yidhaahdo laakiin federaalow adiga maxaa tahay federaalka loo hormariyo haddii taas la xaliyo maxaa xigayay kula tahay adiga aniga waxaan ku xijinahay awoodda madaxweynaha iyo prime ministerka awoodda madaxweynaha iyo brin in la kala caddeeyo in la kala caddeeyo ama laga dhigo sideedaba waxaan qabaa ha laga dhigo madaxweyne executiive ahoo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenle sida goboladuba ay sameeyeen sidaas ha laga dhigo ama haddaan laga dhigaynin ha laga dhigo maxay aheeday prime minister xoog leh oo isagu awoodda xoogeeda iskale iyo madaxweyne mataqaanaa kor adagu sharafeed ah labadaas mid labadaas mid ha laga dhigan qabaan waa tahay tan ku saabsan maqaamka caasimadda muqdisho waa caasimaddii dalka waa meesha dadka ugu badan ay degan yihiin waa meesha dhinac marka kasta leega soomaaliya halbowlo u ah arrintaasi dadka qaarkood fartay ku fiiqayaan waxay leeyihiin may ahaynba in laga doodo caas maaragtay ama shaki la geliyo maxay kula tahay adiga aniga waxay ila tahay magaalo madaxda muqdisho inay magaalo madax tahay shaki kuma jiro warkaas warkaas laga hadda hadal kama taagno ma noqonaysaa mase ma noqonayso maahan xataa dastuurku wuxuu qeexaya wuxuu leeyahay maqaam gooniya iyo sharci gooniya loo samayn doonaa maogya caasimadnimada layskuma haysto waxaa laysku haystaa caasima ha ahaatee maxaa sharci u aha muqdisho maxay tahay muqdisho marka waxaa dadku waxay rabaan inay ku qancaan in caasimadu ay noqoto magaalo qof kasta oo dareemi karo in magaaladiisa ay tahay waxaa laga rabaa xamar inay ka muuqata calaamadda soomaalinimada caasim caasimad macnaheeda waxa waaye goboladu waxay rabaan ha ahaadaano laakiin muqdisho inay ka muuqato calaamadii soomaalinimada inaan aniga iyo adiga iyo asaga iyo iyada iyo dadka dhan aan walaalanahay in muqdisho ay ka muuqataa rabaan marka sharciga laga soo saari doono waa inuu noqdaa sharci waxaas muujinaa waa tahay dadka soomaalida qaarkood ee dhaliilaya dastuurkan qabyada iyo sida loo dhammaystiraya iyo dhammaan howlaha ku xeeran waxay ku doodayaan oy leeyihiin dadka soomaaliyeed ama shakhsiyaadka soomaaliyeed ee hawshan wada dastuurkan iyo waxaan ay wadaan maaha wax madaxooda ka yimid ama soomaaliya wadatee waa wax ajanabi iyo dad gaara ay wataan arrimo noocaasay dadku qaarkood shaki ka muujinayaan maxaa dadkaasi u sheegi lahayd dadkaas waxaan u sheegi lahaa wax alla iyo wax adduun dastuurkan waxa ku dhigan cid hadda sanka annaga naga gelinayso na dhehayso sidaas ku aqbal ama sidaas ku diid midnama jirto waxa ku dhigan waa wax naloo soo qoray waa run waa ku jirtaa gacan ajnabi amba waa dareensanaha inay ku jirto laakiin soomaalida ayay ka go'daa siday iyagu rabaan sida ugu fiican sida soomaalinimo ku jirto sida midnimo ku jirto sida walaalnimo ku jirto ayagaa laga rabaa inay usoo qortaan hadda annagay gacantayna ku jirtaa dadka gacanta ku haya waa dad soomaaliya waa annagu weliba baarlamaan ahaan waxaan nahay wakiiladii shacabka ummadda soomaaliyeedaan nahay waxaana la ka rabaa wax soomaalida inay meeshan ka muuqdaan markaa bercentageka ama markaad eegto cadad ahaan intay leegtay inta ajanabigu ku daray dastuurka qabyada ee soomaaliya aniga waxay ila tahay ma yara ma yaraan isleeyahay laakiin sideedaba dastuurkii hore annaga aan lahayn oo soomaaliyeed oo lixdan iyo kowda aan suubinay suubsanoo kii ugu fiicnaay ahay kaasba gacan ajnabiya ku jiro talyaaniyaa nagala shaqeeyey iyo ingiriis iyo ilihii dalka nimanka dalka haysa jiraa nagala shaqeeyey waxba ma dhibayso waxaas waxaa nalaka nala ka rabo waxa waaye kun lixdan iyo kowdii waan ka cilmi sagaal boqol lixdan iyo kowdii waan ka cilmi badannahay waan ka waaye aragsannahay maanta maanta nala ka rabaa caruurtayna ilmahayna ilmahooda boqol sano shan boqol sano wixii ay ku dhaqmi lahaayeen maanta inta wax garanaysaa laga rabaa wax lagu naaloodo oo beri loo duceeyo khayray ka tageen la yidhaha inaan maanta ka tagnaana laga rabaa waa tahay marka haddaad jadwalka ii sheegto sidaad doonaysaan inaad hawshan ku dhammaystirtaan hadda labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa la leeyahay aftiha loo qaado labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa laisku diyaarinayaa doorasho adigu waxaad muujisay inaad ku rajo weyn tahay intaan labada kun iyo lix iyo tobanka la gaarin in wax walba la dhammaystiro aftidan sanadka soo socdana la qaado bal hawshaasi jadwalkeeda ii sheeg wakhtigee iyo wakhtigee baad qorshaynaysaan inaad dadka bahalkana lagu dhammaystiro aftidana loo qabto hawshaasi waxaa ku xiranna bal ii sheeg marka aan isku nimaadno labada guddi markay isku yimaadaan oo shaqada aan bilaabayno hadda waxaan samaysanaynaa sharciyadii aan ku wada shaqay lahayn iyo wix naga dhexeeyey sidaan mataqaanaa si wanaagsan ugu dhamaysan lahayn ayaan ka shaqaynay oo heshiisyaa hadda kala saxiixanay waxaasna waa wadnaa marka ugu horeysoon isku nimaadno waxaan isla fiirinaynaa dastuurka guud ahaan qodobadiisa isla fiirinaynaa qodobada khilaafiga iyo qodobada caadiga ah aan horta isla fiirinaynaa markaasaan waxaan qaadanaynaa wixii aan isdhanno qodobadan ama dhinacaasaas sidaasay ku luleysan tahay hal halaa uga soo shaqaynaynaa halkii qodob ama labadii qodob ama saddexdii qodob oo aan ka shaqayno weliba cutubyaan ka shaqay doonaa qodobyo keliya lagama shaqay doono cutub hal hal cutuba maraa laga shaqay doonaa ayaa markaas waxaan yeeli doonaa ummada soomaaliyeed marka hore u macnay doonaa waxa loola jeedo iyo waxa meesha ku qoran iyo wixii ku dhignaayo iyo waxa la bedeli doono marka labaadna waxaan ka shaqay doonaa inaan ayagii la tashano dhahna maxay idinla tahay talooyinna soo siiya oo dadkii markaas ay naga soo siiyaan talooyinkooda kuwa dalka jooga ayaan ku horumari doonaa oo shaqada xooggeeda la qaban doonaa laakiin dadka dibadda jooga oo soomaali communitigaana aada iyo aad ay agteena qiimo uga leeyihiin oo wadaxaajoodka markaan dhamayno ayaa waxaan isku dayaynaa marka inaan la kaashano dad expertis ah oo ama soomaaliya ama ajnabi ah inaan marka qodobadii si saxa u qeexno markaan qeexidaas dhamayno ayaan waxaan keeni doonaa baarlamaanka markaasaa baarlamaanku ka doodi doonaa markaasaa baarlamaanku ama aqbali doonaa ama diidi doonaa hadduu aqbalay waa aqbalay hadduu diidana markaas baarlamaankaas sixid ugu noqon doona waa gartay markaad sixid hawsha markaa aftiduna intaasoo dhan bay ka ka dambayn doontaa ha waa ka dambaysaa marka gabagabadii haddii sidaad iminka wax u wadaan aanay suuro gelin oo afti aan sanadka dambe dastuurkan loo qaadin oon la dhammaystirin taasi waxay ka dhigan tahay in doorashadii labada kun iyo lix iyo tobanka ay calaamad su-aal saaran tahay so sidaas looma qaadan karo walo waloo waa loo qaadan karaa laakiin annaga waxaan ku dadaalaynaa xoogayna labadaa guddi oo aan ka koobannahay qolaba shaqay leedahay shaqadayna annaga xoogayna waxaan saaraynaa qeybta shaqada nagaga aadan inaan annaga kasoo baxna aan isku dayaynaa waxaa laga rabaa xukuumadda qeybka kaga aadan inay kasoo baxdo waxaa laga rabaa mataqaana bulshada caalamka oo arrintan waa idinla samaynaynaa le inay qeybta kaga aadan kasoo baxaan waxaa laga rabaa shacbiga soomaaliyeed inay qeybta kaga aadan kasoo baxaan marka haddii leesla wada shaqeeyo qolo kasta shaqadeeda ay qabsatana wux waa hagaagayaan haddaan leesla shaqaynina ma hagaagayaan waa tahay maryan cariif qaasim aada iyo aad baad umahadsan tahay waktigaaga iyo inaad barnaamijkan martida microfoon ka qayb geshid waa mahadsan tahay watigan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkana ay marti iigu ahayd maryan cariif qaasim oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya isla markaana madaxa waa guddiga baarlamaanka ee dastuurka intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idinle sidaasiyo nabadgelyo